caanaha naaska hooyada ah waa cuntada ugu wanaagsan ee cunuga uu helo kuwaasi oo haddii cunuga si fiican u nugo uu ku noqonayo cunug meel walba ka dhisan sida dhanka maskaxda iyo jirkaba haddaba wakwaan qaar ka mid ah dhakhaatiirta ka howlgasha xarumaha hooyada iyo dhallaanka ee degmada dobley oo iiga warbixiyey muhiimadda caruurta u leeyahay caanaha naaska iyo waxyaabaha uu ka difaaco aniga magacay waa deeqo waxaan ka shaqeeyaa m c h bosnia naasnuujinta faa'iidadeeda waxaa ka mid ah kahortaga difaaca ilmaha oo aada ugu adkaada weliba naasnuujinta waxay usii fiicantaha hooyadu markay ilmaha ay dhasho marka ugu horeysa waa in loo sameeyaa dambarka si loo siiyo dambarkaas cunugaas haduu helo caafimaadkiisa wuxuu noqonayaa cunug caafimaadkiisa uu aada u fiican yahay naasnuujintana waxaan wada ognahay hooyadu haddii ay lix bilood oo consecutifa ay cunugeeda ay siiso naaska in ay faa-iidooyin badan ay u leeyihiin sababtoo ah cuduraday ka difaacaan waxay ka hortagaan wax alle wixii markaas ilmaha soo hujuumo oo cuduro ah ayagaa difaac u noqonaya naasnuujinta hooyooyinka magaalada dhobleyna waxaan ku boorinayaa in ay lix bilood oo xiriir ay nuujiyaan ilmahooda insha allah badan baa ka imaan kara ilmahaas oo uu ku dhaco cuduro cudurada faafa sida jadeecada sida shubanka shuban biyoodka oo hadda sida badan magaalada ka socda waxaasoo dhan waxaan u adkeysan karin cunugii aanan naas helin naasnuujinta faa'iidooyin badan ayay u leedahay cuniga iyo hooyadaba marka hore cuniga naaskala nuujiyo oo waxay samaynaysaa difaaciisa jirka ayay xoojinaysaa si oo cudurada iskaga difaaco shubankana waxbay ka taraysaa oo ma shubmaayo cuniga haddii naas si fiican loo siiyo hooyadana maxaan ku rahdaa in xubnihii markay dhalaysay maxaan ku rahdaa u kala jiidmay ay dib iskuga soo noqdaan bay sahlaysaa cunuga naasnuujintiisa xanuuno badan oo haddii naaska laga nuuyin uu ku dhici lahaa way ka badbaadinaysaa cunuga markuu nuugo naaskiisa marka faa'iido badan buu leeyahay cunuga naaska la siiyo marka hooyooyinka waxaan ku wacyigelineynaa inay siiyaan naaska caruurta